aaladaha baraha bulshada ayaa waxaa inta badan isticmaala dhalinyarada iyagoona ay qayb ka yihiin ardayda wax ka barta goobaha kala duwan ee waxbarashada ardayda wax ka dhigta iskuulaadka ee saqda dhexe ku gaara isticmaalka baraha bulshada ayaa saameyn badan ka dhexla taasoo sababta in mararka qaar ay isaga haraan waxbarashadooda qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada ku yaala degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey saameynta ay ardayda ku yeelatay isticmaalka baraha bulshada iyagoona islamar ahaantaana waalidiinta ugu baaqay in carruurtooda ay ka ilaaliyaan isticmaalka telefoonada gacanta magacaygu waa maxamed ibraahim cabdi maamulaha iskuulka waamo hoose dhexe sare ee iskuulka waamo dhobley runtii annaga ka bahda waxbarashada marka la yidhaahdo moobeelka iyo dee waxyaalahan ka dhalanaya ee laga fiirsado culays badan buu nagu hayaa oo dhib badan buu nagu hayaa laakiin si gaara dhinaca waxbarashada dhib badan buu ku hayaa marka ardaygii oo cashirkii loo diray ee layriska ahaa ee homework ahaa ee guriga inuu kaga soo shaqeeyo aan ka soo shaqaynaynin akhriska cashiradii kale la rabay laftooda inuu dib u akhriyo uusan soo akhriynin ardaygii isagoo caadi uun iska imanayo aan waalidiinta u fariin diri lahayn annagoo bahda waxbarashada ah kuna hadlaya afka ee waxbarashada gaar ahaan isku iskuullada culaysku ku badan yahay ee de- deegaankan dhoobley ama degmada dhoobley iyo nawaaxigeeda in arrintaasi ee dhinaca waalidiinta ubadkooda ay wax u dhigtaan goobaha waxbarashada in ay ardayda ay la socdaan oo ardayga waalid ee wa- ee waalidku cunugi caruur cunuga uu dhalay uu la socdo oo dhinaca waxbarashadiisa uu ogaado markuu ku maqan yahay ee uu joogo uu waxbarashadii ku maqan yahay markii uu joogo mar walba inuu ka war hayo oo dee goobaha waxbarashada inuu ku ogaado ka warqabo aroortii markuu soo aadayna mobeel inuu ka reebo ku wacyigeliya mobeelka inayn caruurtu la tegin iskuullada magacaygu marka koobaad waa naslix maxamed sahan ka socda iskuulka danwadaag maadaama oo ilmuhu caqli ku filan ayaga aysan haysanin inaan taleefonka marka horeba loo gadin kan waalidka uu leeyahay xaafadda yaalana in laga ilaaliyo in eh, ilmaha waxbarashada eh, marka uu yaryahay ilmuhu intan uu macalimiintu ay soo siiyeen ama iskuulka ay ka soo qaateen yaa ka badan in ay meel kale usii gudbaan marka waalidiinta waxaan odhan lahaa in eh, ilmaha ayn mobeella ayna u gadin kan ay ayagu haystaanna aysan siinin sababtoo ah waxaa laga yaabaa markuu iskuulka ka sa- ka- lix sac ka ka rawaxo ilaa inta habeenkii oo dhan iskii dambe oo dhan inuu indhaha ku hayo waxaa laga yaabaa caafimaad darre inay ilmihii soo gaarto oo caawa dhan laga yaaba indhaha inuu ku taago mobaylkii waxaa laga yaabaa ilmihii inay fahma la-aan soo macnaha soo gaarto caawa dhan uusan seexanin oo taleefonka ku mashquulo waxaa laga yaabaa ilmihii fasahaad badan oo akhriya adduunba noloshiisa aan u fiicnayn inuu macnaha ee, uu meeshii ku arko oo uu sameeyo sidii sababtoo ah qofku wuxuu u badan yahay marka dambe wuu iska raacayaa qaar badan oo ka mid ah ardayda waxbaranaysa ayaa noqday kuwa ku cajisay waxbarashada taas oo loo sababeeyey isticmaalka joogtada ah ee aaladaha kala duwan ee baraha bulshada